waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
doorashada golayaasha deegaanka gobolka banaadir ayaa ka bilaabatay magaalada muqdisho iyadoo si nabada ay ku soo idlaatay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ee dowladda soomaaliya cabdikariim axmed xasan ayaa sheegay in la gudagalay tirinta codadka ay dhiibteen shacabka reer muqdisho kadib markii doorashadu ay si nabadgelyaha ku soo dhammaatay intii ay socotay doorashadan lama soo werin wax dhacdo amni daro ah iyadoo ciidamada kala duwan ee dowladda soomaaliya ay aad u adkeeyeen ammaanka guud ee magaalada muqdisho iyo nawaaxigeedii iyadoo guud ahaanba la xiray isu socodka gawaarida doorashadan ayaana lagu tilmaamay inay ahayd mid taariikhi ah iyadoo saaka aroortii hore ay dadka reer muqdisho safaf dhaadheer ay u galeen si ay u dhiibtaan codadkoodii una soo doortaan golayaasha deegaanka ee degmooyinkoodii doorashadan waxaa ku tartamayey ilaa iyo labaatan urur siyaasadeed oo ku jiro xisbiga madaxweynaha talada haya ee cadaaladda iyo wadajirka waxaana si habsami leh ay uga qabsoontay ilaa iyo lix iyo toban degmo oo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir sidoo kale waxaa ka qayb galay doorashadan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda oo iyaguna codadkooda dhiibtay oo uu ka mid ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud taliyaha ciidamada biliiska soomaaliya sareye guuto asad cabdulaahi cismaan asad diyaano ayaa ku hadlay doorashada kadib waxaana uu sheegay in dadka codkooda dhiibtay ay si fiican ay ula shaqeeyeen ciidamada biliiska islamarkaana ay ammaanka aad ula sugeen taasoo uu ku tilmaamay mid iminka u furantay albaabka dimuqraadiyadda dalka soomaaliya farxad weyn bay inoo tahay saakii markaan bilaabaynay doorashadii golaha deegaanka waa ogeedeenoo anigii guddoomiyaha waxaa qabanay shir jaraa'id alxamdulilahi rabbilcaalamiin si nabad ah oo xor ah oo xalaal ah oo wax dhibaato ah haba yaraatee aysan dhicin bay noogu soo dhammaatay waxaan u mahad celinayaa boqolkiiba boqol guud ahaan ciidanka qaranka soomaaliyeed noocyadiisa kala duwan militari iyo nabad sugid iyo booliisba maanta shaqadii la qabtay keliya ma oranayo waxaa qabatay hal unit ama hal organisation laakiin ciidanka qaranka soomaaliyeed waa la wada qabtay qayb bannaankii jirtoo dibaddii jirto waardiye ka haysay qayb gudahii ka shaqaynaysay qaybna shacabkii la shaqaynayso doorashooyinka iyo waxay ka shaqaynaysay laynanka marka dhammaan waa mahadsan yihiin shaqadii maanta shaqa lawada qabtay bay ahayd waxaan kaloo mahad celinayaa guddiga doorashada guddoomiye cabdikariin iyo tiimkiisii oo si hufnaan ah oo wanaag ah oo transabaranti aan nooga shaqeeyay iyagana waa u mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa ururada siyaasadeed oo iyagana muujiyey professionalism iyo xirfad oo si fiican ciidamada ula shaqeeyey waxaan kaloo iyadan halkan uga mahad celinayaa saxaafadda madaxa bannaan iyo midda gaarka loo leeyahay intaasba iyadana siday maanta u tabinaysay wixii meesha ka socday waxaa mahadda ugu weyn leh ilaahay ka sokow ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho dadkii maantay qoraxdii kulle taagnaa oo ciidamada la shaqaynayey oo rabay codkooda inay ku ciilbaxaan oo muddada dheer labayo tobanka saac taagnaa aad baan ugu mahad celinayaa aad baa umahadsan tihiin maanta soomaaliya albaab baa noo furmay gaar ahaan gobolka banaadir albaabkaas oo ah albaabka dimuqraadiyadda qofku inuu xor noqdo oo uu doorto cidduu isleeyahay deegaankaaga iyo gobolkaaga wax ka qaban kartaa wax ciyaar ku yimid maaha maanta waa ogeedeenoo taliyaal badan baa hadlay dad badan baa hadlay nabadda maanta magaaladan haysato iska maysan imaan in badanna waa u dhimatay in badanna waa u dhaawacantay in badan baa xoolahoodii ka weys iyagana waa mahadsan yihiin waxaan rabaa marka insha allah in ciidamada amniga lala shaqeeyo dhankiisii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay doorashada kadib waxa uu sheegay in bulshada soomaaliyeed ay soo ceshteen xuquuq dastuuri ahayd sida uu yidhi islamarkaana ka maqnayd ilaa iyo lix iyo konton sannadood taasoo u sahashay inay codkooda ku ciilbaxaan islamarkaana dalka u jeestay waddo toosan siduu hadalka u dhigay waxaad ugu soo ceshateen xuquuq dastuuri ah oo aad weydeen ama idinka maqnayd in ka badan konton iyo lix sano taasoo ah in aad qofkaad rabto doorato ama adiga lagu doorto waxaad ku ciilbaxdeen codkiinna waxaad dalka u jihayseen hilinka toosan ee dimuqraadiyadda iyo xorriyadda waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo ilaahay baana ku mahadsan waxaan u hambalyaynayaa ururada siyaasadda ee ku tartamay kuraasta golayaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaga ururada ah iyo xubnahooda tartamayba waan u hambalyaynaya waxaan ammaan bogaadin iyo mahadcelin weyn u soo jeedinayaa ciidamada amniga iyo taliyayaashooda oo suurto geliyey in ay doorashadu ku dhacdo si nabada deggan oo kalsooni lagu qabo waxaan sidoo kale mahadda u celinayaa iyagana guddiga doorashada oo hirgeliyey doorashada cid kasta oo ku fakeraysa ama rumaysnayd inaan dalkan aysan ka dhici karin ama laga qaban karin doorasho qof iyo coda cid kasta oo kuu daraynaysa ama hunguri ka hayay dib u noqosho iyo doorasho dadban cid kasta oo aaminsanayd in ay marin habaabin karto shacabka soomaaliyeed maanta wixii ka dhacay muqdisho ayaa jawaab ugu filan waxay dadka soomaaliyeed ka sugayaan hambalyo iyo inay kala qayb qaataan farxadda waxayse u badan tahay ama dhici karta inay dad badani aysan midaas samaynin taas oo noqon doonta fadeexo iyo ceeb siyaasadeed oo abidkood daba taagnaan doonta arrintan doorashadu waa guulo doorashada qofkii codka ah ee maanta magaalada muqdisho sida habsanida leh uga dhacday waxay ka mid tahay guulo istabajoog ah oo ay dan qaran xaqiijinaysay sannadihiina soo dhaafay oo ay ugu horreysay deen cafintii cunaqabatayntii hubka inaan ku biirnay east africa community in aan kursi ka helnay golaha ammaanka ee adduunka in aan afar cutub oo ka mida dastuurka dhammaystirnay islamarkaana golaha shacabka iyo aqalka sareba ay ansixiyeen madaxweynuhuna saxiixay tanina waa doorashadii qof iyo codka ahayd ee aan shacabka soomaaliyeed u ballanqaadno hase yeeshee doorashadan oo si weyn isha loogu hayay ayaa waxaa bannaanjoog ka ah xubnaha mucaaradka ee dowladda soomaaliya ka soo horjeeda kuwa oo shalay iyagu sheegay inay qaadiceen gebi ahaanba islamarkaana aanay aqoonsanayn doorashada ka dhacaysa muqdisho iyo natiijada ka soo baxdaba waxaanay dhaliileen hoggaanka dalka xasan sheekh maxamuud iyo xisbigiisii mucaaradka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in wixii ka dhacay muqdisho aanay ahayn wax lagu kalsoonaan karo islamarkaana lagu tilmaami karo doorasho maxamed aadan jimcaale koofi xogayaha siyaasiyiinta mucaaradka ay ku midaysan yihiin badasha samatabixintu ayaa sheegay in god dheeray ku sii dhacday marka loo eego rajadii dadka soomaaliyeed ee doorasho qof iyo cod siduu hadalka u dhigay doorashada ka qabsoontay muqdisho maanta ayuu ku tilmaamay mid shaki kale dhex gelisay bulshada iyo doorasho taasoo sii fogeynaysa siduu yidhi rajadii bulshada soomaaliyeed ay ka qabeen in mar un loo dareero doorasho qof iyo cod oo dalka ka dhacda oo si xor iyo xalaal u dhacda siduu hadalka u dhigay xubnaha mucaaradka ee qaybta ka ah golaha mustaqbalka soomaaliyeed oo iyaguna shir jiraa'id ku qabtay muqdisho ayaa si adag uga hor yimid doorashada maanta ka qabsoontay magaalada muqdisho xubnahan oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee soomaaliya shariikh sheekh axmed iyo ra'iisul wasaareyaashii hore ee dalka horey u soo maray ayaa ku eedeeyey kooxda villa soomaaliya in lacagihii bulshada soomaaliyeed ay u adeegsadeen siday yidhaahdeen xisbigoodii iyo ololaha doorashada islamarkaana doorashadu ay tahay mid hal dhinacihii mucaaradka ayaa si cad u sheegay inaysan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashadan oo ay ku tilmaameen mid sharci daro ah iyo waktulumis ujeeddaduna ay tahay muddo kororsi taasna ay ka soo horjeedaan sida hadalka ay u dhigeen dhankoodii ururada bulshada rayidka ayaa iyaguna war ka soo saaray doorashada ka dhacday magaalada muqdisho ee golayaasha deegaanka gudoomiyaha ururada bulshada rayidka cusmaan mixijiin shaatax ayaa ka hadlay runtii guud ahaan doorashadii dadku inta u soo baxday oo safaf ku jirta aaday u daneynayeen tii deerna ay joogeen goobuhu isku mid maysan ahayn qaar waxay ahaayeen dadkooda waa yaraa qaarna way badnaayeen intii doorashada socotay inkastoo aan soo saari doonno riboortka ku aadan doorashada waxaa jiray aladii yaro aragnay oo dhinaca farsamada ah iyo qaar mataqaana dhinaca awoodda oo guddiga ay la ekaa inta ay fuli karaan oo runtii markaa ka imaaneysay meelaha qaarkood cariiri ama ka imaanayeen xiriirka dhex mari karo goobaha ay aad mataqaanaa u yareed marka laga hadlayo coordinationka waxyaabaha kaloan aragnayne waxaa ka mid aha oo kale dhinaca wacyigelintu aad u hooseyso dadka qaarkood aysan aysan garanayn ama meelihii ay ku qornaayeen meelahan ahayn ay tegayeen waxyaabahaasaan aragnay oo ahaa dhinaca farsamada u badan markii loo fiisho doorasho laga qabto gobolka banaadir oo aan muddo laga qaban xaalad dalka oo sidaa ogna jirta runtii guud ahaan markaad fiiriso doorashadu qaabkii u qabsoontay markii laga reebo ciladahaas aan soo sheegnay oo runtii ahaa inta badan u badnaa oola loo baxna in la qabto doorashada ka hor kuwaasoo ku aadanaa dhinaca maaragta dadka wax la baro iyo wacyigelinta iyo maaragta in dadku ay markaa ay saxmaan doorashadu waxa ay tahay marka xubnaha mucaaradka iyo dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland ayaa si weyn iyagu u saluugsan qaabka ay wax ku wado dowladda dhexe ee soomaaliya waxaanay kal hore iyagu bannaanka ka istaageen hannaanka dowladdu ay u maamulayso doorashooyinka dalka mucaaradka dowladda federaalk ayaana iyagu sheegay in gebi ahaanba aanay aqbali doonin waxa ka soo baxa ama natiijo kasta oo laga soo calaamadeeyo doorashada la sheegay in iminka loo qabtay golayaasha deegaanka gobolka banaadir dhowaan ay ahayd markii ay tageen magaalada kismaayo oo ay kula soo shireen madaxda jubbaland iyo puntland iyagoona soo saaray go'aamo ka dhan ah doorashada qofii codka ahi ee maanta ka qabsoontay magaalada muqdisho taasoo ay gadaal ka rixayso dowladda soomaaliya golaha ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wax kabeddelka dastuurka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay samaysay iyadoo sidoo kale golahu caddeeyey inuusan marnaba aqbali doonin muddo kororsi sharci daro ah taasoo uu sheegay inay abuurayso xasiloonni daro siyaasadeed firaaq dastuuri ah iyo qalalaase amni siday yidhaahdeen dhinacyadan ayaa sidoo kale isku raacay haddii madaxweynuhu uu iska dhegatiro baaqyadan in ay gudageli doonaan sidii loo qaban lahaa doorasho looga hortegayo firaaq dastuuri ah qalalaase amni iyo halista waxa loogu yeeray argagixisada wararka s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali